markuu maqlo rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi waxyaaluhu odhan jiray waxaa ka mid ah in kaana la xasuuda waa xaasidnimo badnaa muxuu dadka kale ugu diidaya inay mulkigaasoo kale helaan waa acni iyo sabbi nebiga la caayo waa kufri waktiyada qaarkood wuxuu odhan jiray cabdulmalik baabuu dooni jiray inuu ka fadilo rasuulka oo u yidhahdo cabdilmalik baa fadli badan isaga khusuuskiisa xajaaj bacdi salafka ka mida oo aan badnayn oo gaaraysiiyey waa jiray laakiin haddana haalibka salafku waxay u haysteen inuu muslim yahay axkaamtii markaysaa a markaa wilaayadana leeyahay wixii aan macsi ahayna lagu adacay marka waxa weeye taariikhda ha loo noqdo iqra taariikha id fiihi lcibar laysa adala qawm laysa yadruuna alkhabar marka waxa weeye calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay yani ruuxii markaa gaalnimo waadix oo kufri bawaaxa aan ta'wiil lahayn yani ku dhaca waxa cadaarana ahlucilmigu u waayaan oo dee lagu gaalnimo xukmiyo kaas axkaamtii wilaayada iyo madaxtinimada ma laha ha yeeshee lagu bixi maayo haddaan awood loo haynin meesha lagaga bedelo oo ku wanaagsan lagu saaro haddii laakiin uu faasiq yahay yani isaga waxa weeye muxaram weeye in lagu baxaaba marka khulaasadeedu waa saas yada laakiin waa loo nasteexaynaya wixii xumaanay ku dhacaan waa looga markaa yani waaninayaa in waxa weeye lagala hadlo weeye ruuxii markaysaa markaa naftiisa sabir iyo awood ku og waxa weeye inuu markaa yani walow habadiga eh inuu markaa u sheego runta oo yidhahdo ilahay ka baqo waxaan iska dah yani ayay markaa tahay nabiguna sal allahu alay wasalam waxa uu sayid shuhadaai xamsa warajulun qaama yani markaa shuhaadada waxa ugu mudan xamse iyo nin u tegay suldaan jaa'ir ah ama imaam oo dabeedna markaysaga xo fa amarahu wanahahu faqata dabeedna waxna amray oo wixii wanaagsan amray wixii xunna ka reebay yii waxaana iska daawar waxaana samayn oo dabeedna uu dilay kaasina shuhaadada kuwa ugu mudan buu ka mid yahay waana siday samayn jireen oo in badanoo umaradii hore ka mid a waktiyadii salafka jiray haddii kelmadu kusoo celiyo waa dili jiray marka qofka noocaas waxa weeye wuxuu yahay ee sidaa lagu dilaa isagoo xaqi u sheegaya waxa uu yahay markaysaga waa sayid shuhada shuhadada waa ugu mudan yahay fadli badan buu keena waxaa nabigu yii sal lahu alay wasalam afdal jihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaani jaahir yani marka waxa weeye jihaadka waxa ugu khayr badan oo ugu fadli badan kelmad xaqa oo laga ag yidhaahdo suldaan jaahir hadda labada xadiisba yani halkan baa laga wareegaya dadkaa lagu odhanayaayo waxa agtooda abaa dadka looga sheekaynaya si loogu kiciyo tahyiid iyo markaysa a markaa kicin la sameeyo ma aha lakiin labada xadiisba waxay tilmaamayaan in hortooda iyo agtooda laga yidhahdo xadiikan wuxuu tilmaamaya afdal jihaadi kalimatu xaqin cinda suldaan cinda hada u feeso maaha cinda shacbi iyo cinda markaa wara alwaraa inuu ka oranaya dulad afkiisuu ka oranaya hadduu markaysaga naftiisa marka uu ka og yahay yani waxa weeye sabir iyo adkaysi waa inu markaysa xan u taga oo runta ku caddeeya aw xaqa u sheega haddii kaleo ta aanu yeeli karay yani markaysaga tahyiid iyo xamaasad iyo markaysaa markaa dad kicin iyo kahorkeenis iyo rabshad markaysaga y fawdo inuu sameeyo yani markaysaga ma xadiiskana wuxuu sheegaya rajulun dahaba wa rajulun qaama yani marka waxa weyaan ilaa imaamin jaa'irin ama ilaa imaamin faamarahu wanahaahu faqata qaama ilaa inuu isaga qabanayo u tagayo kutusinaysa halkee buu dabadu ka wareegayaa dabeedna markaysaa markaa wuxuu ka kacayaa meel aan shaqo ku lahayn oo shirarka dadka markaysaga ayuu si ugu tahyiijiyo odhanaya waxaan buu sameeyo caynka buu yahay caynkan u yahay ta noocaas waxa weeye waddo maslaxa keensanaysa ma aha fasaad waxaan hayna ka dhalan maayo kii fadiiladii jihaadkee la sheegayna lagu heli maayo ee fadliga jihaadka waxaa lagu helayaa in isaga loo tago runta lagu caddeeyo isaga inta loo tago in runta lagu caddeeyo walow cidibaha la joogto walow cidibaha la joogto in isaga inta loo tago runta loo caddeeyo oo xaqa loo sheego oo xumaanta laga reebo oo la waaniyo sidaas iyadaa loogu naseexay marka waxa weeye labada waajibba in la ilaaliyo saas yadaado in macruufka la amro oo xumaanta la nahiyo oo dadka macruufka la amrayo xumaanta laga nahiyo inay umaraduna ka mid tahay iyo in waxa weeye markaa wixii khayra lagu adeeco aan macsi ahayn iyo in waxa weeye markaysa waxaad marka aan tahriij iyo quruuj iyo bixitaan iyo markaysaga kicin iyo wax lamida lagu samaynin dadku markaa ay ku kacayn قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونتبع وحن راعينا السنة سنة والجماعة جماعة أي راعينا ونجتنب وحن كدرانينا الشذوذ الشاذ لماذا؟ يعني لفقوقنا ذي مال قار لقبته أو مضى إسلام كلا خلافه والخلافة هي خلافك والفرقة هي تفرق هي كرتك يجنا وكدرانينا waxaa inoo tilmaamayaa yani sheekh abu jacfar aلصaxaawi raximah اllah in waxa weeye sunada sunadaanu raacaynaa buu yii qof kastoo muslimana yani waxa waajib ku ah inuu sunada rasuulka salى اlahu alayه wasalam raaco waxaana looga jeedaa ariiqadii nebiga salى اlahu alayه wasalam oo erayga asuna la yidhaahdo macnayaal baa loo isticmaalaa macnayaasha loo isticmaalaa mar muqaabil waajib baa loo isticmaalaa waxa waajibka marka aan ahayn ee haddana la amray in la sameeyo ama la ammaanay waa siday fuqahadu u yaqaaniin marna sunno waxaa loo isticmaalaa ariiqa un baa loo isticmaalaa marna sunno waxaa looga jeeda axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam hadda laakiin waxaa looga jeedaa ariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam waddadii rasuulku maray ayaa loo jeeda waddadaa rasuulku maray ha ahaato ictiqaad iyo qawl iyo ficil iyo camal wax kastaba wuxuu ka tegay in laga tago wuxuu sameeye la sameeyo yani dhammaan xagga ictiqaadka iyo xagga camalkaba wadadii nebiga sal allahu alayh wasalam aan raacayna aahiran waa baatinan yani markaa inta muuqato iyo inta barsaba bimacnaa kor iyo kalba waa ku raacayna oo wuxuu sameeye aanu samaynaynaa wuxuu ka tegay aanu ka tegaynaa waxa uu sameeyey marka la samaynayo wuxuu u niyeystay ama u qastiyey baa loo qastinaya oo daahirku in laga waafaqayo qalbiga laga khilaafaya ma aha ee wayn daahiran waa baatinan laga raaco ilahayna waxa uu qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allahu yagfir lakum dunuubakum wallahu gafuru raxiim waxaad ku tidhahdaa haddii waxa weeye ilaahay aad jeceshihiin aniga iraaca ilahay baa idin jeclaan doona hadda iraacdaan dembiyadiinana waa dhaafi doona marka waxa weeye maxabada ilaahay oo addoommada jeclaanaya waxaa lagu gaadhaya rasuulka sala allahu alay wasalam in la raaco rasuulka raacista la raacayana waxay keensanaysaa in waxa weeye aan macaasida iyo xumaanta aan lala iman iyo inaan bidac lala iman iyo bidcooyin inaan ku dhicin waayo bidcadu waxa wey rasuulka ariiqadiisi waa khilaafsanta sal allahu alayh wasalam bidcada waxa ahi ariiqadii rasuulka sal allahu alayh wasalam waa khilaafsanta waana markaysa waddo baari ah weey waxaana laga raacayaa nebiga sal allahu alayh wasalam itibaaca laga raacaya qasdiga iyo niyada waa laga raacaya waxaa kaloo laga raacayaa bimacnaa kayfiyada iyo qaabkana waa laga raacaya oo siduu u sameeyaa wax kasta loo samaynaya waxaa kaloo laga raacayaa siiqada iyo waxa uu yidhina waa laga raacaya waxaa kaloo laga raacaya makaanku ku sameeyey hadduu wax makaan ku gaar yeelay iyo meel meeshuu ku gaar yeelo kale ayaa lagu samaynaya meel kale lagu samayn maayo zamaankoo kale ayaa laga raacaya oo hadduu wakti gaara wax sameeyey waktiguu sameeyey unbaa la samaynaya wakti kale la samayn maayo oo aan wakti kale samaynin xagga zamaanka xagga makaanka xagga siiqada xagga qasdiga xagga kayfiyada yani marka waxa weeye dhammaan wax kastaba siduu u sameeyey baa loo raacay haddii hal mid lagu khilaafo waxay noqonaysaa bidco bidcay noqonaysaa dalaal ah oo baadi ah oo dariiqadii rasuulka sala allahu alay waslam lama raacin bay noqonaysa siday ahayd looma raacin dawaafka markaysaga waxaa la dawaafo kacbada lagu dawaafo nebigu sala allahu alay wasalam kacbado keligu ku sameeyey ilahayna kacbadu buu ina amray inuu ku dawaafo haddii cibaado meel kale loogu dawaafo ama xabaal ama wax la mida waxay tahay markaysaga waxa dariiq mubtadaca oo baadi'a weeye waana khilaafsantahay dariiqadii rasuulka sala allahu alay wasalam iyo sunnahiisi waa dalaalo iyo baadi iyo bidco weeye haddii meel kale lagu dawaafo sida xabaalaha dadka ku dawaafaya waxa lamid jamaraadkaa la mida iyo dhagxanta markaysaa waaa la tuurto xajka saddexda meelooda dhagxanta lagu tuuro min toddobada meel kale markaysaga in cibaade ahaan dhagxan loogu tuuro waa bidcatu wa dalaa baadi wey dariiqadii rasuulkana sal allahu alay wasalam waa khilaafsantay waayo nebigu meeshuu ku gaar yeelay laguma gaar yeelin meel kale lagusa sidaas si la eeg kayfiyadii uu yani ficilka u sameeyey haddii aan loo samayna kayfiyad ka duwan loo sameeyo wuxuu noqonaya bidcatu wa dalaa ayay noqonaysa rasuulku sal allahu alayh wasalam salaadaha sunnayaasha ah ee duhurka ka horeeya duhurka ka dambeeya makribka ka dambeeya cishaha ka dambeeya subaxa ka horeeya wax jamac la yidhaahdo oo in la isku jamacsadaa ma sharciyayn mana odhan salaada subax markaysagaa yani labada sunnaha ee ka horeeya labada sunnaha ah ee ka horeeya aan isku xidhanno jamaacadaa khayree aan isku xidhanno ma odhan nebigu sala allahu alay wasalam sunnaha duhurka ka horeeya ama ka dambeeya ama maqribka ka dambeeya ama cishaha ka dambeeya sunnayaasha aan isku jamacsanno salaadaha ku ladhan ee ka horeeya ama ka dambeeya nebigu ma odhan ayaan maalmaha ka midana jamac kuma samaynin bal hadday dad yidhaahdaan ka waran war sunna weeye waxaynu la imanaynaa salaad weeye sunnaduna sunnuhu maadaama ay salaad tahay nebigu waxau yihi salaatuljamaacati tafdulu salaata alfajr bisabcin waishriina daraja salaada jamaca lagu tukadaa salaada markaa kelida loo tukado toddoba iyo labaatan darajay dheer tahay sunnahana waa salaad aan isku jamacsanno waxaa inoo khayr badan inaan isku jamacsano ee jamaacada raxmad ahay aan isku xidhanno halkuu midba markici lahaa sunnihii duhurka ka horreeyey ama ka dambeeyey ama maqribka ka dambeeyey ama cishaha ka dambeeyey ama subaxa ka horreeyey war niman yoobo aan isku xidhanno oo jamac aan ku samayno jamac dabad ay ku sameeyaan waxaa la odhanayaa arrinkaa aad samayseen waa bidcatun dalaala waa bidca baadi ah dariiqa rasuulkana sala allahu alay waslam oo khilaafsan waayo ayaan maalmaha ka mida nebigu sal allahu alayh wasalam marnaba jamac kuma samayn salaadaha rawaatibta ah ee salaadaha ka dambeeya farallada ama ka horeeya salaatuleyl iyo inuu markaa yani jamac ku sameeyo waa jirta salaada habeenka ama taraawixa laakiin waxa weeye salaadaha markaa sunnayaasha ah ee duhurka yani markaa faralka ka horeeya ama ka dambeeya marnaba nebigu sal allahu alay slam jamac kuma samayn saas aawadeed jamac in lagu sameeyaa waxaa la odhanaya waa bidca baadi ah oo bal ka waran hadduu yidhaahdo war niman yahu faatixadii waa wada akriyayna salaada marka ku jirto faatixada aan wada qaadno oo ismar aan akrino ha sarena aan u qaadno aan isla eegano bismi illaahi araxmaan araxiim dadka masaajid ku jiro dhan mar bay wada akrinayaan ya atixiyaadka aan isla eegano isku mar aan qaadno maxay noqonaysaa waxa la odhanaya waa bidca waayo nebigu sal allahu alay wasalam ma sharciyeyn mana samaynin in mar la wada akriyo nin waliba gaarkiisa waa khasaalay nin waliba gaarkiisa waa ayaa bal haddii la yidhahdo salliga haddaba nebiga aynu ku salliyayna sala allahu alayh wasalam aan wada qaadno aan isla eegano sala allahu wasalim caleyh maxay noqonaysaa de waxay noqonaysaa waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam in jamac lagu qaado ma sunaynin oo sida faatixadaba jamacan loogu qaadeen oo loogu akriyay ayaan waxa weeye salligana jamac loogu akriyay dariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam waa khilaafan marka waxa weeye wixii aanu jamac u sharciyeynin nebigu sala allahu alayh wasalam jamac in loo sameeyaa bidcay noqonaysaa وكذلك wixii uu nebigu cibaado aanu u samaynin haddii cibaado laga dhigtay caada ahaan uu u sameeyey iyaduna waxay noqonaysaa bidco ayay noqonaysaa waxay culamada qaarkood u misaaliyaan timaha in la kala rogto xaqiiqatanna waa jirtaa nebigu inuu timaha kala rogtay timaha inuu bartanka ka kala rogtay oo uu sidaa u kala rogtay timaha oo qaarna xaggan u feedhay qaarna xaggan u feedhay nebigu waa samayn jiray sal allahu alayh wasalam waa arrin markaa saxiixa oo ku soo aroortay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixa baa ku soo aroortay ha yeeshee waxa isweydiin la nebigu macaada ahaan buu u sameeyey oo carabtu siday u badnayd ee timaha u kala rogan jirtay u kala rogtay oo caaday ka ahayd mise cibaado sharciyo uu nebigu markaa tilmaamayo ummadda uu u sunnaynayo inay sidaa yeesho labada iyo mu'samay ahlucilmi badan waxay yidhaahdeen nebigu waxa weeye caada ahaan buu arrinkaa u sameeyey oo caadadii qowlkiisa ama tolkiibuu waafaqay oo u sameeyey maadaama sharcigu aanu diidaynin laakiin wuxuu cibaado u sameeyey oo ummadda u jideeyey oo fadli iyo ajar lagu helayo samaynta la sameeyo ma aha saas aawood imaamu nawwi wuxuu odhanayaa walfarqu wastadlu kilaahuma jaa'izaan sharxu muslimka yani waxa weeye in timaha la kala rogtay iyo in la isku feedho waxba aan la kala rogin labadu waa mubaax la iska banaanyi tii la sameeya midnaba shida male laakiin mar haddaanu nebigu cibaado uga jeedin in cibaado laga dhigto oo la yidhahdo fadli iyo sunaa ku sugan ila nebigu ma amrino ma odhan timaha kala rogta waxay noqonaysaa markaysaga waa bidco oo waxay noqonaysaa daahirkii waa laga waafaqay muuqaalkii muuqanayey nebiga waa laga waafaqay marka timaha la kala rogto ha yeeshee qasdigaa lagu khilaafay oo nebigu caade ahaan buu u sameeyey ciddii cibaado u samaysaa qasdiga iyo baatinkay nebiga ka khilaaftay daahirkana way ka waafaqay markaana ariiqada rasuulka sal allahu alayh wasalam waajibku waxau yahay aahiran wa baatinan in laga waafaqo o laga raaco oo wuxuu la yimi in lala yimaado aahiran wa baaina wuxuu ka tegay laga tago aahiran wa baaina hadday ictiqaad tahay hadday acmaal tahay hadday akhlaaq tahay hadday cibaadaad tahay hadday kayrkay tahay marka sunadaanu raacaynaa waljamaacata jamaacadaanu raacayna jamaacada waxa weeye waxaa looga jeedaa yani ariiqada xaqa ah ayaa looga jeeda ee waxa weey saxaabadii rasuulka sal allahu alayh wasalam iyo taabiciintii atbaacu taabiciintu ay ku sugnaayeen salafka umma ariiqadii ay ku sugnaayeen taasaa jamaacadu ay cabdullahi ibn mascuud waxa uu yidhi aljamaacatu maa waafaqa alxaqa walaw kunta waxda jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa walow keligaa baad ahaa jiri taasaa waxaa la yidhahdaa jamaaca shaaibina waxa uu ku sheegaya ictisaamka macnayaasha marka jamaaca ay leedahay shan macnuu sheegaya qola yidhi waa sawaadulacdamka qola yidhi waa asxaabta rasuulka sal allahu alayh wasalam qola yidhi waa ahlucilmiga oo waa culamada qola yidhi waxa weeye waa qowmkii amiir markaysaga ama imaam ku ijtimaacay amiirnimadiisa ama imaamnimadiisa ku kulmay oo bimacnaa waxa weeye cid ay markaa amiir ama madax ka yeelanayaan isku waafaqay oo isugu yimi taas baa waxaa la yidhahdaa jamaaca waxaa looga jeeda waxa weeye ummadda islaamka ah waajibku waxay tahay inay waxa weeye mid ahaadaan siduu ilahay yidhi waxtasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraq ummadda islaamka oo dhanna carab iyo cajam madax keliyay lahaan jirtay abubakar carab iyo cajam oo dhan buu madax u ahaa siduu rasuulkuba sala allahu alayh wasalam carab iyo cajam dhammaantood wax alla waxay muslimiin u hootimarayay cumar saasii laad cusmaan saasii laad waayadii dambay dhacday inay kala googo-aan oo waxa weeye madax kala duwan ay yeeshaan xataa markii abubakar qolada ansaartii ay ku yidhaahdeen laba amiir aan kala yeelano oo idinkuna haddaa muhaajiriintihiin mid yeesha annaguna haddaan ansaar nahay mid aan yeelano waa ka diiday abubakar waa diiday marka waxa weeye iyaday caynkaas tahay haddana haddii ay waxa weeye kala googo-aan dadka muslimiinta ahi beled waliba qaar gaari markaysaga ay haystaan waajibku waxay tahay markaysaga inay isu tagaan oo kelmadda muslimiinta carab iyo cajam ay mid ka dhigaan carab iyo cajam ay mid keliya dhammaantood ka dhigaan waa waajibku laakiin hadday yeeli waayaan qolo kasta oo qudri iyo beled joogta waxay leedahay markaysaga markaa yani xukunkeeda gaarka abaa umaradeedu yeelanay oo axkaamu limaama ama axkaamu limaara ayaa markaysagaa beledkii kastaba ay markaa gaar u yeelanayaan marka waa jamaacadaanu raacayna waxaa looga jeedaa bimacnaa ariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta ku sugnaayeen baanu raacayna jamaacat almuslimiin raacayna baa loo jeeda jamaacat almuslimiin marka jamacada muslimiintana waxay isugu noqonaysaa shanta macno u sheegayo shaaibi laba macno isugu noqonaysaa macno noqonaya yani ariiqada xaqaa baanu raacayna ariiqada xaqina waa kay salafku ku sugnaayeen waa ka ahlucilmigu ku sugan yahay yani saas yadaa wey iyo macnaha labaad oo ah markaysaga imaamka muslimiinta yani markaa daacadiisa ka bixi mayno labadaa macnaa loo isticmaala hadda laakiinse waxaa looga sii jeedaa macnaha ku saabsan yani ariiqada xaq ah ariiqada xaq ah tan kale lafteeduna markaysa waxaad waa ixtimaali karta inay kasoo gurgasho oo ku saabsan waxa weeye jamaacada muslimiinta inaan laga bixin waayo axaadiista qaarkood baa kusoo aroortay inaan waxa weeye man faaraqa aljamacata shibran famaata famiitathu jaahiliya jamaacada kaka faaruqa waxaa loo jeedaa bimacnaa sultaanka ka faaruqa oo muslimiintii waxa weeye cid ku ijtimaacsanaa ee ku kulansanaa daacadooda ciddii gariiftay ee ku baxdaan looga jeeda sida riwaayo kale kusoo aroortay xadiis kale oo saxiixa faina man faaraqa sultaana shibran faqad khalaca ribqat alislaami min cunuqihi sultaanka kaka faaruqa sultaanka waxaa loo jeedaa bimacnaa amiirka muslimiinta xaalatu daruurana beled kastaaba amiirkeeda gaarka abay yeelanayaan amiirkooda gaarka abay lidaruura u yeelanayaan ilaa intay ka suuroobayso muslimiinta dhammaantood inay amiir keliya yeeshaan oo amiir lmuminiin ah marka yani xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa sultaanka ka faaruqa oo bimacnaa daacadiisa ka baxa qoolkii islaamka qoortiisa waa ka siiday bimacnaa gaalnimada loogama jeedo waa gaaloobay loogama jeedo laakiin waxaa looga tilmaamaa fisqi buu ku dhacay oo dariiqadii xaqa ahayd ku khilaafay baa looga jeeda wanajtanibu shuduuda waalkhilaafa waalfurqa waxaanu ka dheeraanaynaa faquuqnimada bimacnaa ahlulxaqa laga faquuqmo si kastoo dadka ahlulbaailkii u bataan khilaafka la khilaafo ahlulbaailku yani shuduud noqon mayso shuduud noqon mayso laakiin waxa weeye ahlucilmiga iyo ariiqada xaqa ah cidda ku sugan khilaafka la khilaafaa shuduud noqonaya ahlucilmiga o dhanna haddii la khilaafo waxay noqonaysaa shuduud shaadinimay noqonaysaa oo culamadu waxay ku ijmaacsan yihin ama isku waafaqsan yihin hadii la khilaafo waa shaadinimo waana shar ee khayr maaha marka sawaadulacdam culamada markaa tilmaamaysa ugama jeedaan sawaadulacdamka ummadaan markaa culama ku jirin oo markaysaga caamo ah waxay markaa badankooda isku waafaqaan ama ka caado yeeshaan sawaadulacdam ma ah ee sawaadulacdam waxa ah yani marka ahlulcilmiga ayaa sawaadulacdam walow afraad yarba ha ahaadeen iyagaa sawaadulacdam ciddii waafaqdaana sawaadulacdamkii bay ku sugan tahay ciddii khilaaftana sawaadulacdamkii waa khilaaf olow iyagu kuwa badan ba ah waana ay yidhahdeen salafka qaarkood faina akara aljamaca hum aladiina faaraquu ljamaaca iyagoo macnaha ishaaraya waxay yidhahdeen yani badanka jamaacadu bimacnaa dadka markaa badankoodu jamaahiirtoodu hum aladiina faaraquu ljamaaca waa kuwii jamaacada ka faaruqay ee ka tegay waayo jamaacadu waa ariiqada xaqa ah sidaynu soo usoo sheeg khilaafkana waa ka dheeraanay alkhilaafu kulluhu shar furqada iyo tafaruqana waa ka dheeraanaynaa iyo kala taga lakala tago waayo nusuus iyo waciidyo badan oo tafaruqa diidaya ayaa soo arooray marka waxaa inoo iman doontaa insha allahu inoo soo socda wanara jamacata xaqan wasawaaban walfurqata zayqan wacadaaban marka insha allahu tacala halkaas aynu kusii bayaamin doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار قال ابو جعفر الطحاوي رحمه الله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونحب وجعل أهل العدل عدالة كوا أهلك يا والأمانة أمانة أهلك يا أمانة له وجعلنا ونبغض ونعينا أهل الجور كوا ظلم أهلك يا والخيانة خيانة أهلك waxa uu markaa sheikhu tilmaamayaa in waxa weeye cidda cadaaladda iyo ammaanada leh waxa uu markaa sheikhu tilmaamayaa in waxa weeye cidda cadaaladda iyo ammaanada leh in ahlu sunna waljamaaca ay jeclaanayaan cidda dulmiga iyo khiyaanada iyo xumaanta u saaxiibkaana inay nacayaan taasina waxay tahay waa sida shareecadu ay ku waajibisay inay jeclaadaan ciddii wanaagsan aynay nacaan ciddii xun ilaahay daacadiisa iyo rumaynta la rumaynayo ciddii ku wanaagsan inay inay markaa jeclaadaan oo ilaahay daacadiisa ku wanaagsan inay jeclaadaan cidda markaa daacada ilaahay ku xun oo bimacnaa macaasida iyo xumaanta iyo kufriga la imanaysana inay nacaan oo markaa u cadhooda taasina waxay tahay alxubbu fi illaah waalbuqdu fi illaah waa ilaahay dartii oo wax lagu jeclaado iyo ilaahay dartii in wax lagu naco nebiguna sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi halaatu man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan saddex sifo kay ku sugan tahay waxa uu ku helaa kulminta uu saddexdaas sifo kulansaday iimaankii macaankiisii buu ku helaa an yakuuna allaha warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaakuma qodobka koowaad waa in ilaahay iyo rasuulkiisa uu ka jeclaado wax alla wixii ka soo haray oo uu ilaahay iyo rasuulkiisa u jacayl bato wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa inuu markaa cid jeclaado ciddaana aanu ku jeclaanaynin ilaahay dartii mooyaane wax kale aanu u jeclaanayn wa an yakraha an yarjica fi lkufri bacda id anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yulqaa fi nnaar waa inuu u nacaa inuu gaalnimo ku noqdo sida markaa uu u nacayo waa inuu u nacaa inuu gaalnimo ku noqdo markuu ilaahay ka badbaadiyey dabadeed siduu u karaahiyaysanayo u nacayo in naar iyo dab lagu rido marka waxaa weeye saddexdaa umuurood qofkii la yimaadaa waxa uu helayaa macaankii iimaanka marka waxa weeye dadka gaalada iyo munaafiqiinta in la naco oo albaraa yacni in laga beri noqdo oo la naco oo lala colloobo oo cadaawad loo muujisto ayaa waajib ku yahay cadawiyada ilaahay waa in la nacaa cadaawaddana waa in loo muujistaa oo aan la qarsanin nusuusta inoo tilmaamaysa in gaalada iyo munaafiqiinta la naco aada bay u badan tahay jacaylka gaalada la jeclaado nusuusta inoo tilmaamaysa inay tahay muwaalaad laga weli yeeshay oo iimaanka wax yeelaya iyadana adilaa ku soo aroortay ilaahay waxa uu yidhi لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وحي لهي نشيغي إنيني مركا لهلين عد إيمان له ومثلا مركا إلهي عدو يدي تشعلاني عدو يد إلهي عد شعلاني سوء إيمان لإنان لهلين بالإنوة الموت jacaylka markaa la jeclaadaa ilaahay cadawyadiisa waxay noqonaysaa yani naqdun liliimaan aw naqsun liliimaan laba mid wey ama iimaankiiba waa gurinaysaa ama way nuqsaaminaysaa oo way daciifinaysaa labadaa mid wey laakiin iimaankii inuu kaamil noqdo oo iimaankii waajibka ahaa lala yimaado oo la xasiliyaa ma suuragal ah iyadoo cadawyadii ilaahay la jecel sidaas aawadeed ayaa nebi ibraahim hadalkii uu ilaahay amray inaynu kaga dayanno waxay yidhaahdeen isaga iyo atbaacdii rumaysee raacday waxay qowmkoodii ku yidhaahdeen inaa bura'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illahi kafarna bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxdah inay ka beri noqdeen oo ay yidhaahdeen colaad baa dhexdeenna daahirtay oo muuqatay ilaa waxa weeye ilaahay oo keliya ka rumaysaan ayaa laynoogu sheegay ishkaal haddii la soo arooriyo o la yidhaahdo oo sidee ilaahay oo keliya loo rumaynayo iyadoo ay tahay arkaanta iimaanku lix lixbadan lixdabana in la rumeeyo ay tahay mid waajib ah an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhir wabilqadari khayrihi wa sharihi aayaddana ay tilmaa- ay tilmaamayso ilaahay oo keliya in la rumeeyo bimacnaa waxa weeye isma caaridayaan waxaa lagu jamcinayaa oo lagu kulminayaa iimaanka ilaahay keligii la rumaynaya waxa weeye ilaahnimo ayaa loo rumaynaya khasaaistii uu lahaa ayaa loo gaaryeelay marka waxa weeye ilaahay keligii ilaa aad ka rumaysaan bimacnaa aa waxidaan baa laga tilmaamaya tawxiidkii aad la timaada oo ilaahay keliyaysaan oo ila- ilaahnimo keligii aad rumaysaan macnahaasaa laga tilmaamaya marka isma caaridaya nebi ibraahim iyo atbaacdii rumaysa ee ilaahay uu ina amray inaynu kaga dayano hadalkoodaas waxa markaa ay tilmaamaysaa inay yidhaahdeen waa daahirtay colaadda inaga dhexaysa wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxda xataa maba qarsoone waa daahirtay marka colaadda gaalada iyo munaafiqiinta loo qabo inaan la qarsane xataa la muujiyo baa waajibka sharcigu yahay nooc min almudaahana weeye baa la yidhi iyadoo qalbiga laga necab yahay nooc min almudaahana weeyaan iyadoo gaaladii qalbiga laga necab yahay haddana marka waxa weeye nacaybkii in la qariyo lafteed wa waa mudaahano waa nuqsaan waxaana loo rugsaynayaa un qofka beled gaalo jooga oo sharkooda iyo dhibaatadooda ka baqaya qofkaasi cudurdaar buu u haystaa inuu colaadii qariyo laakiin kii bilaadulmuslimiin jooga colaadda gaalada inuu qarsado cudurdaar uma haysto waajibka ku inuu muujiyo ayaa waajib ku ah inuu qarsado wax cudurdaar uma haysto adilada inoo tilmaamaysaa gaalada in la necbaado oo lala colloodo waa fara badan ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda muwaalaadka gaaladana aad baa laynoogu yihi oo laynooga naxiy laa tattakidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum waman yatawallahum minkum fainahu minhum yani ku kasta oo gaalada ka wel yeeshaa yani iyaga ayuu kamid yani ku kasta oo gaalada ka wel yeeshaa iyaga ayuu kamid marka taas waxay ku tilmaamaysaa yani in colaad gaalada loo qabo oo la naco marka mu'miniintu maadaama ay ilaahay jecel yihiin ilaahay bay jacaylkana ku waafaqayaan nacaybkana ku waafaqayaan oo cidduu jecel yahay waa jeclaanayaan cidduu necab yahayna waa necbaanayaan ibn qayim waxau ihaha tuxibu acdaa alxabiibi wataddaci xuban lahu madaka fi imkaani shardu lmaxabati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabatihi bilaa nuqraani waxau ihi ma waxaad jeclaanaysaa cadowyada xabiibka bimacnaa kaad jeceshahay oo ilaahay ah kuwa qalka la-am iyo jeclaad markaasaad haddana waxaad sheeganaysaa jacaylaad jeceshahay ilaahay miyaad haddana sheegan ado cadaweydiisa jecel maa daka fii imkaani taasi wax suuragala ma aha shardiga maxabadu waa inaad ku waafaqdo ciddaad jeceshahay jacaylkiisa oo cidduu jecel yahay jeclaado cidduu necab yahay necba taasaa shardi maxabada markaa sidaas iyada ah maadaama ilaahay uu jecel yahay mu'miniinta mutaqiinta muxsiniinta waxa weeye mu'miniintuna intaba waa jecel yihi maadaama ilaahay uu necab yahay oo aanu jeclayn mustakbiriinta yani mufsidiinta khaa'iniinta yani markaa gaalada munaafiqiinta yani mu'miniintuna intaa uu ilaahay necab yahayba waa necab intaas markaynu tilmaanay مسألة الولاية وموالاة تتهادنا وأقدن تهي وبحث بلارا ومرفر أقدن بانا مركي سيو حيالها أي موالاة كإنسان إيسا حرام كنمين إيسا كميدا وعكم إذا شعيل كلا شعلاد وعكم إذا قرقار كلو قرقار إلو هيريو وحكم إذا وحوي طاعة الله أطيعه وحكم إذا إلى شر حقه الله إيشه وحكم إذا سرطة إنه وقرصده أيا كم إذا ومركا يعني صاحب الله قد سرطة لو ديسته ayaa markaa ka mid ah umuuro fara badan ayaa soo gudagelaya muwaalaadka gaalada laga wariyeesho intubana waxay tahay muxaram oo midaan banaanayn muwaalaadka gaaladu sidaa uma banaan waxaa laga soo reebay in xaaladda markiisa waxaa markaa muslimiinta la dhibaataynayo oo marka waxa weeye beled gaalo ay ku nool yihiin ilaa an tattaquu minhum tuqaa ayaa laga soo reebay haddaba waxaa jira dadka markaa muslimiinta laftooda qaar waxaa weeye labada geesoodba ka miisay oo xumaanna sameeyey wanaagna la yimid oo waxay isku dhafeen oo isku dareen camal wanaagsan iyo camal xun kuwa iyaga laftooda xaalkooda muxuu noqonay ahlucilmigu waxay qabaan ahlusunna waljamaaca qofkii waa suurtoobi kartaa wax keensan kara sawaab iyo abaalmarin wanaagsan oo ajarsiin ah iyo ciqaabis wax keensanaya labaduba inay ku kulmaan oo geesna mucaaqab ka noqdo geesna uu ma'juur ka noqdo gees laga ajar siiyo geesna laga ciqaabo gees lagala weli yeelanayo geesna lagala coloobayo oo wuxuu ka qaldan yahay lagu nacayo ee uu markaa shareecada ku khilaafsan yahay wuxuu ku saxan yahay ee ku wanaagsan yahay iimaanka iyo khayrka uu samaynayana lagu jeclaamay yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin taa lafteedu waxa wey mas'ala markaysa wa markaa muhima ahlusunna waljamacana waxay sheegeen labaduba inay ku kulmi karaan laakiin khawaarijtu waxay qabaan ma kulmi karaan labadaas oo qofka gees in lagala coloobo geesna laga jeclaadaa ma dhici karto gees in laga abaal mariyo oo uu laga ajar siiyo gees kalena laga ciqaabo ma dhici karta bay yidhahdeen laakiin ahlusunna waljamaca labadu waa kulmi karaan bay yidhahdeen shaikhulislaam ibnu taymiyana waxa uu ku jiraa min acdami usuuli ahlisunnati waljamaca usuusha ahlusuna waljamaca waxyaalaha ugu waaweyn inay ka mid ibnu qayim aljawziyana markuu ka warramayo qofka in shirki iyo tawxiid ku kulmi karo oo iimaan iyo nifaaq ku kulmi karo isaguna waxa uu ku tilmaamay min acdam usuuli ahlisunnati waljamaca qaacidadaas lafteeda ayaa kusaysa oo bimacnaa iimaanka iyo nifaaqa kulmi karaa waa nifaaq asqar ama nifaaq camali iyo aslu liimaan shirkiga iyo tawxiidka kulmi karaana waa aslu tawxiid iyo waxa weeye furuucu shirki shirkiga furuucdiisa ama shirki asqar umuuraha noocaasa ayaa kulmi karaa laga tilmaama marka yuwaalaa min wajhin wa yucaada min wajhin gees baa lagala coloobaya geesna waa laga jeclaana waayo laba sababoodoo sababina ay keensanayso in la jeclaado sababina ay keensanayso in la necbaado ayaa labaduba ku sugan yihin marka labadiiba in la jamciyo weeya qofka mu'minka ee faasiq ah waxaa lagu jeclaanayaa iimaankaa naaquskee uu la yimi aslu iimaankii uu haysto waa lagu jeclaanaya iyo aacadka wax ula imaanay waxaana lagu nacayaa fisqiga iyo xumaanta uu samaynaya ayaa lagu nacaya oo imanka kaa shaaribulkhamriga ah ee muslimka ah islaamnimadiisa waa lagu jecel yani markaa fisqigan uu samaynaya khamrigan uu cabaya iyo xumaantan uu samaynayana waa lagu necebiyey labadii arrin saasay u kulmaysa misaal buu ibnu taymiya u yeelay oo waxa uu yidhi taas tusaalaheedu waxay ahaatee ruuxa faqiirka ah ee caydha ah ee haddana waxaday gacanta waxaa loo goynayaa sariqada uu waxaday baa loo goynaya oo ilaahay baa waxa ui wasariqu wasariqatu faqatacuu aydiyahuma marka gacanta waxaa loo goynayaa sariqadiisa darteedu waxaday baa gacanta loo jaray baytulmaalkana waxaa laga siinayaa yani quudiya raashin baa laga siinaya lifaqrihi baa lagu siinaya laba sababood oo kala duwan wey baahida uu baahan yahayna waxay keensanaysaa in laga masruufo baytulmaalka mar haddaanu sabab kasab iyo waxba aanu haysan xoogna aanu lahayn uu ku shaqaysto ama shaqada aanu helin baytulmaalkana in laga quudiyo wey oo laga masruufo sariqada uu sameeyeyna in markaa xadkeeda laga jaro wey gees waa laga ciqaabay geesna waxa weeye waxbaa laga siiyey marka ciqaabtii iyo wax siintii wax la siinayay ee la tabataabinayay baa labadiiba kulmay ayuu tusaale u yeelay sidaasoo kale u dhici kartaa qofka muslimka ee faasiqa ah in geesna uu ma'juur ka noqdo ajar laga siiyo geesna laga ciqaabo oo xumaantuu sameeyena lagu ciqaabo wanaaguu la yimina laga ajar siiyo ama geesna laga laga xidhiidhiyo laga jeclaado geesna laga necbaado oo laga guuyo wahaakada
ونحب وجعلنا أهل العدل عدالة كوا أهل كاية والأمانة أمانة أهل كا وأنبياء يا صالحين تا يا مؤمنين تا يا شهادة وتمديهين ونبغض ونعينا أهل الجور كوا ظلم أهل كاية والخيانة خيانة أهل كا oo ay ugu horeeyaan gaalada iyo munaafiqiintu ay ugu horeeyaan yani faasiqiintuna ay ka mid yihiin ونقول وحارنا الله أعلم إلهي إذا علم لفي ما اشتبه وحي سجاء كاب علينا كركينا كركينا علمه أقنتي سامي وقال في سوء سجاء كان كاظه وكتاب صحيح tanna waxa inoo tilmaamayaa wixii aan la garanaynin oo qofku cilmi aan ulahayn ee sharci ah inuu ka gaabsado uu yidhaahdo ilaahay baa og oo ilaahay cilmigiisa u celiya oo ilaahay waxa uu yidhi ولا تقف ما ليس لك به علم الراع وحان علم كوغ سغني وحان علم كوغ سغني الراعنا وحا سو غليا ان marka af ahaan iyo qalbi ahaan iyo i'tiqaad ahaan midnaba inaan loo raacin midnaba inaan loo raacin ayaa soo gelaysa oo i'tiqaad ahaan aan la i'tiqaadin waxaan cilmi kuugu sugnay oo ficil ahaan aan la samaynin waxaan cilmi kuugu sugnay oo odhah ahaan aan la odhan waxaan cilmi kuugu sugnay intaa midnaba aan lagu kicin waxaa kaloo ilaahay quri inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma la taclamuun marka ilahay in laga sheego waxaan cilmi kuugu sugnayn waxa markaa ay ka mid tahay waxyaalaha muxaramka bay ka mid tahay xaaraanta ilahayna nabigiisa sala allahu alayh wasalam waxa uu amray waxaanu cilmi ulahayn inuu yidhaahdo ilaahay baa og qul illaahu aclamu bima labisuu lahu haybu samaawaati walard ilahay baa nabigiisi wuxuu ku yihi waxaad tidhaahdaa allahu aclamu bima labisuu ilaahay baa u ogaal leh og oo u aqoon badan muddada ay ku sugnaayeen asxaabulkahfigu ay ku sugnaayeen halkaas oo bimacnaa kaafigii ay ku jireen waxaa kaloo ilaahay ku yihi qul rabbii aclamu biciddati waxaad tidhahdaa rabbigay baa og tiradooda tiraday ahaayeen ilaahay baa u aqoon badan sidaas iyadaa dhibay nabiga sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey caruurta marka ay mushrikiintu dhaleen ama gaaladu dhashay dabeedna yaraan ku sakiira ee ku dhintay ma jannay gelayaan ma naar waxa uu nebigu ku jawaabay sala allahu alayh wasalam allahu aclamu bima kaanuu caamiliin ilaahay baa u ogaal leh oo og waxay samayn lahaayeen rabbi ayaa og marka calaa kulli xaal wixii qofku aanu cilmi ulahayn waa inuu ka gaabsado oo aanu markaysa xad markaa jahli iyo garasho la-aan aanu ku fatwoon waayo shareecadu waa shay weyn weeye waxaanu cilmi ulahayn hadduu qofku ku hadlana waa ku dambaabaya aasin buu ku noqonaya xataa hadduu asiibo ay ugu beeganto baktiyaa nasiibka oo sidii saxda ahayd baa uu ku beegan cilmi la-aan bu iskaga hadlo dabeedna wuxuu waafaqayba sidii sawaabka ahayd markaa lafteeda waa aasin bay culamadu yidhahdeen laakiin dembigiisu waa ka yaryahay markuu khatao hadduu xataa asiibo mar haddaanu cilmi ulahayn waa inay dariiq sharciya aanu fatwadiisaasi ku dhisnayn iyo jawaabtiisaasi ee ay tahay mid waxa weeye kasoo fushay baktiyaa nasiib ku timi waxay tahay markaa lafteeda mid ku dambaabaya weeyaan saas aawadeed baa qudaadii saddexda ahayd waxaa ka mid ahayd qaadi mid xukumaaya jahli wax ku xukumaaya naar ku gelayaa baa le alqudaatu halaaa qaadiyaani fi naari waaxidu fi ljanna rajulu carafa alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljanna warajulu lam yacrif ilxaqa waqadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar lama kala farqin baa le xaalku asiibo qaadigaa jaahilka ahi aw xaqii ku beegmo iyo markaanu asiibin mar kastaba inuu yahay mutawacadun binnaar naartii mid loogu goodiyey ayay tilmaamaysaa marka ilaahay haddii laga sheego waxaan cilmi loo lahayn waa lagu dambaabay walow baktiya nasiiba qofka ugu dheegan shareecadu wax lagu dheeldheeran ma marka wixii cilmigu qofku aan u lahayn waa inuu ka gaabsadaa allahu aclam waa inuu yidhaahdaa waa inuu yidhahdaa laa adri garan maayo waa inuu yidhahdaa waa inuu ka xishoon laa adri oo laa adri waxa weeye laf lafteeda ayay waxay culamadu yidhahdeen salafku yani waa nisfu lcilmi laa adri nisfu lcilmi cilmiga kala barow badh waa laa adri garan maayo sidaas iyadaa ayay markaa tilmaa qala lmusanifu raximah llah wanaqulu waxaan odhanaynaa allahu aclamu ilaahay baa u cilmi leh bima ishtabaha calayna wuxuu isaga keenay kaadu cilmuhu ogaalkiisu aynu garan weyno waynu ka gaabsanaynaa e waxaan odhanaynaa ilaahay baa og wanara lmasxa wanara lmasxa waxa uu musanifku yidhi wanara lmasxa waxaanu ictiqaadsanahay masaxaada la masaxo cala alkufayni labada kuf la masaxo fi safari sadcaalka gudihiisa la masaxo iyo walxadari nagaanshaha gudahooda la masaxo kamaa jaa fi lafar sida markaa axaadiista markaa kusoo aroortay waxa uu tilmaamayaa sheikhu inay ahlu sunna waljamaca ictiqaadsan yihiin labada kuf in la masixi karo kufaynka waxaa la yidhaahdaa waa harag yani markaa adimada la gashado weeyaan oo ilaa markaa yani canqawiyada qarinaya haragii kaste waxa weeye ilaa canqawiyada qarinaya waxaa la odhanayaa kufayn baa la odhanaya kufayn ayaa la odhanaya marka waxaa banaan qofku hadday shuruuduhu oofsanto oo uu tahaaro ku geliyo oo uu kufaynkaas markaa tahaaro ku gashado inuu waxa weeye tahaarada dambe uu tahaaro qaadanayo inuu yani uu weysaysanayo inuu markaa masaxo ayaa u banaan inuu masaxo ayaa u banaan waxaanu ka masaxayaa sida raajixa xagga sare ayuu ka masaxaya ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yidhahdaan labadaba waa isku darayaa bay yidhahdaan laakin arjaxu liaqwaal waa in xagga sare la masaxayo qufka xaggiisa sare in la masaxayo waa kii uu yihi cali bn abi aalib law kana diinu bira'yi lakana lakana waxa weeye haddii markaa diintu ra'yi ay noqon lahay yani masaxaadda markaa qufka xaggiisa hoose la masaxo ayaa waxaa ka habdoonaansha badan badnaan lahayd marka cali bn abi aalib waxa uu tilmaamay diintu hadday ra'yi noqon lahayd qofka in xaggiisa hoose la masaxo waxay ka habboonaasha badnaan lahayd in xagga sare la masaxo rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waxaan arkay isagoo xagga sare masaxaya marka waxa weeye xadiiskaasina waa xadiis xasana weeye abu daawuud iyo ayaa soo wariyey marka waxa weye xagga sare in la masaxayo ayaa arjax ah safarka iyo nagaadiga labadaba sadcaalki iyo nagaadigaba marka la degan yahay iyo marka sadcaal lagu sugan yahay labadaba in la masaxo waa mashruuc oo safarkao keliya kuma gaara waana ruksadaasi laynoo rukseeyey wey waxaanu masaxayaa qofku hadduu yahay mid yani markaa degan oo aan sadcaal ahayn habeen iyo maalin buu masaxaya habeen iyo maalin ayuu masaxaya wixii ka dambeeya markaysaa markaa waa waa siibaya dabeedna markaa dib u tahaaro qaadanaya waxyaalaha markaa duruucigan waxaa ka mid ah yani janaabo oo kale hadduu markaa junubo oo uu markaa janaabo bimacnaa maydhasho markaysaga janaabo ka maydhanaya hadday ku timaado waajib waxaa ku ah inuu siibo oo uu dabeedna maydho ayaa waajib ku ah marka wax kasta oo marka waxa weeye canqawyada qarinaya oo harag ah waxa uu yahay xukumkaas ayuu leeyahay masx cala lkufayn sharabaadadu ma leeyihiin taas waxaa ku sugan khilaaf adigu bacdu ahli cilmi waa baneeyeen sharabada sharabaadada laftooda hadday qarinayaan oo xoogaa adag yihiin in markaa waxa weeye canqawyadana qarinayaan inay banaan tahay in la masaxo bacdu ahli cilmi ayaa baneeyey laakiin haragga waxa weye waa isla ogol yihiin haragyada in la masaxayo oo haragyada gashan jira oo sidii markaa sharabaad oo kale ah weeye marka waxa weeye waa ruqso laynoo rugseeyey weeyaan sadcaalka markuu ku sugan yahay qofku saddex maalmood iyo saddexdooda habeen ayuu masaxaya shardina waxaa marka hore dahaaro inuu ku gashado dahaaro inuu ku gashado culamada qaarkood shuruud bay shardiyaanka ay ka mid tahay inaanu daldaloolin laakiin ta noocaasa culamada qaarkood waa diideen oo waxay yidhahdeen saxaabada rasuulka sala allahu alayhi wasalam yani kufaylka aad bay u jiran jireen waxaana markaa yani ilaaba ilaa hurtilo noqonaysa inuu qaarkood ay ka jeexjeexmayaan yani marka ay ka jeexjeexmayaan kufaylka oo hargaha ay gashan nabiguna sala allahu alayh wasalam kuma odhan hadduu yaro dildilaaco ama uu daldaloolo waxa weeye ma masixi kartaan ee waa ina maydhaan taasi waxay kutusinaysaa inaynay shardi ahayn oo haddii caynkaasi ay noqon lahayd hadduu daldaloolo inayna ku asaxaynin masaxaadu waxaa la yidhahda nebigu waa caddayn lahaa waayo qaacidadu waxay tahay ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta waktigay ummaddu u baahan tahay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ka dibdhigaa mid u bannaan ma aha ayay marka ahlucilmigu isku waafaqsan yihin oo isla ogol masuca lakufayna waxaa ku soo arooray axaadiis tiro badan oo mutawaatir oo aada iyo aada u badan ayaa s ku soo arooray marka axaadiista waxa weeye maydha adimada aadka u adadkaynaysa oo tilmaamaysa wen waxa weeye waylu lilacqaabi min annaar yani cirbaha ayaa hoogu sugnaaday xagga naarta hooguga sugnaaday ama weylu lilcaraaqiib yani marka waxa weeye wuxuu u sugnaaday yani marka aada iyo aad in yani aada loo maydho cirbaha iyo meelaha noocaas oo kale ah axaadiista tilmaamaysa waxa markaa looga jeedaa waa marka la maydhayo ama waxa banaan waktiyada qaarkood inaan la maydhin oo masuxa la khudbayn haddii shuruudu dhamaystiran yihiin la masaxo ayaa bannaan labaduna isma caaridaya waayo waktiga la maydhayaa looga jeedaa in si fiican loo maydho waayo waxaa dhici karta yacni cirbuhu inay safan leeyihiin oo xoogaha markaysagaa kala meelaha qaar jeexjeexan yihiin waxaana markaysagaa waajib ah biyaha in la wada gaadhsiiyo waxaa dhici karta biyihii qofku hadduu saas ugu shubo oo saa u yaro mariyo aanu aada ugu markaa xoog u yaro marin waxaa dhici karta meelaha qaarkood in biyihii ka boodaan oo iyadoo markaa meelaha qaarkood ama safar iyo wax lamida uu leeyahay oo markaa meelaha qaar biyuhu aynay gaadhin inuu ka kacaa dhici karto markaa sida loo tilmaamayo hoog wuxuu u sugnaaday cirbaha ayaa hoog u sugnaado xagga naarta uga sugnaaday macnaha looga jeeda waa taas si fiican u maydhaa looga jeeda marka taas waa marka la maydhayo marka la maydhayo weeyaan marka calaa kulli xaal mas'aladani mas'ala fiqiya weeye maxaa loogu soo daray masaladan waa mas'ala fiqhiya maxaa loogu soo daray waxa weeye ictiqaadka oo kutub lictiqaad loogu tadwiiniyo sababtu waxay tahay culamada ahlusunna waljamaaca waxay arkeen masaladan inay shicaar u tahay iyo calaamad ahlulbidca oo sunada mutawaatirada ee yani axaadiista tirada badan ay ku soo aroortay oo ragga aadka iyo aadka u badan ay soo wariyeen qofka qaadan waaye waxaa markaa ka dhalanaysa sunayaal badan oo kalena inuu diido marka sidaas aawadeed shicaar inay ahlubidaci u noqotay iyo calaamad aawadeed baa loogu soo daray aynay laasimsanayso sunayaal badan oo kalena inuu diido ay laasimsanayso ictibaarkaasaa loogu soo daray masaail fiqhi inay markaysagaa dhici karto inay shicaar u noqdaan ahlulbidaca oo waxa weeye markaa khata iyo sawaab kale dhex yaalla oo bimacnaa khata laakin ah ayay taasna markaa kutusinaysa sidaas yada ayay markaa ku tilmaamaysa marka calaa kulli xaal yani ictibaarka loogu soo daray waa sidaas yada ah oo culamada ahlusunna markay u arkeen shicaar inay ahlulbidaca u tahay aawadeed bay markaa ugu soo dareen masaladaas wa naraa waxaanu ictiqaadsanahay almasax cala lkufayn labada kuf masaxaadda la masaxayaa yani waxa weeye ay xaqan xaq inay tahay baanu ictiqaadsanahay fi safari safarka gudihiisa iyo walxadari yani deganaanshaha gudaheeda marka la degan yahay kama jaa fi lathar sida axaadiista markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam ku soo aroortay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والحج والجهاد ماضيان يكود مركا فاجر بمعنى فاسق آية لأن أحد شيء إلى قيام الساعة إلى لغا قيامه انت يستاغيسو لغا قاريو عكسكيه لا يبطلهما شيء لا يبطلهما برن ما يجهاد في حجك شيء وحب برن ما يان ولا ينقضهما يعني مركا ما برنيان واسلم معنى وعوالك أن ينوت المامية شيخ أهل السنة والجماعة إن قبان xajka iyo jihaadku inay markaa lala samaynayo umarada muslimiinta ah risqi waxay doonaan baa la yimaadaane oo inaan markaa looga tegaynin waxyaalaha markaa waxa weeye faraa-ida ah samaynta lala samaynayo hasaynu soo maray salaadaha sida loola tukanayo jumcada iyo jamaacada hadday tujiyaan ayaa marka waxa weeye faraa-ida xajka iyo jihaadkana lala samaynaya waxaanay tahay yacni samaynta lala samaynayo waa mafsado ha yeeshee mafsadada maslaxo raajixa ka oo ka miisaan badan ayaa maqaamka taalla oo waxa weeye ama waxaa la odhan karaa in lala samayn waayo aqudheedu waa mafsado labada mafsadona waxa weynaansho badan in markaa lala samayn waayo marka waxa weeye yutaxamalu الضرر الأخف لدفع الضرر الأعم قاعدتنا waxay tahay dhibaatada yar baa la daafacayaa si dhibaatada weyn looga badbaado dhibaatada waa weyn si looga badbaado ayaa dhibaatada yar loo daafacaya xajka iyo jihaadku labadu waxay ka mid yihiin faraa-ida diinta xajkuna wuxuu ka mid yahay arkaanta shanta abuu ka mid yahay oo waa rukunka yacni shanaad ee arkaanta islaamka ka mid a jihaadkuna waxa uu ka mid yahay faraa-ida waaweyn farallada waaweyn ee diinta ayuu markaa jihaadkuna ka mid yahay marka labadaba markay tagaa in la samaynayo oo aan markaa looga tegayn yacni amiir baa faasiq noqday ama daalim noqday asalka islaamnimo intuu haysto ayaa markaa laynoo tilmaamaya jihaadka culammadu waxay u qaybiyaan laba qaybood ayaa loo qaybiyaa oo waa jihaadu طalab iyo jihaadu dafci yacni jihaadka difaaca ah iyo jihaadka markaa طalabka labadaa qaybood baa loo qaybiya شيخ الألباني وحول رحمة الله عليه اعلم أن الجهاد على قسمين الأول فرض عين وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها جهاد هو لبن نوع نوع وفرض عين وقف كستوحى وكيها واجب داره gaarkiisa u saaran ayuu ku yahay taasina waxa weeye cadowga gaalada ah ee markaas soo hujuumaya oo soo weeraraya muslimiinta ama dhulalkooda qaarkood soo weeraraya in markaa la daafaco weeye noocaas tusaalihiisuna waxay ahaatay buu sheikhu yidhi sida yuhuudda markaa haysta yacni dhulka markaa falastiin haysta marka muslimiinta dhammaantood waa ku dambaabayaan arrinkaas oo dembi bay ku qabaan ilaa ay ka saaraan yani yuhuudda dhulkaa muslimiinta ay haystaan wa kadalika bilaadka kale muslimiinta ay haystaanna waa la mid eh walaakharu fardu kifaaya nooca kale waxa weeye waa faral kifaayi ah إذا قام به البعض سقط عن الباقين هتي قاركو كعان كوا كلا واجب نمدوا كدعيسا وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد وحوي وجهاد كلو جهاد أيوه يعني دعوتي مركا إسلام كرهرست لورر أيوه ودديدا إلى مركا دولارك كلا حتى يحكمها المسلمون سياي مركا إلى المسلمين كحكومة يا نما سياي المسلمين حكمان فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا كي وحوي مركي سوحنا يعني إسليبة وهل كذا كمدا يعني مركا وحوي أرنكاس يعني وفي عيها وبمعنى والدين يا أبو تلمامي oo yani markaa jidyadii iyo markaa axwaasha noocaasa ayaa looga guraya in laga qaado waman waqafa fii ariiqiha qutila xataa takuna kalimat llahi alculyaa kii waxa weeye markaa wadada markaa yani yani dacwada iyo diinta in la faafiyo kii markaa wadadeeda markaa istaaga waa lala dagaalamayaa si ay markaa yani ilaa ay kelmadda ilaahay noqonayso ta markaa saraysa ay noqonayso ilaa ay ka noqonayso waa lala dagaalama فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة فضلا عن الأول جهاد كان مركا جهاد الطلب أي لا إله دا مركا وحوي وكاس مسلمين تو أي يوم مركا هجوم أيام قالدا ومركا قريه دي مركا وحوي بلدد دي كسوغا لهجوم أيه كاس وحوي باقي ورقي شرية يعني ككرنا هذا الكي سبدا إنه مركا باقي نقول يسوقنا وغمنا شبدين دبد وحول الشيخ ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره وليس هذا فقط بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام وما ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني يعني وحوية وحيالها لقحهم هذا وحكم ذا إن ذاتك وحقرقار كم ذي مركا واختيضا أي مركا ضفران جهاد الطلب نوع الإيلاده وإيلادان جهاد كإسلام كأقباء وجهاد الدفع كليا aynay ka dhigayaan markaasaas inay ka mid tahay yani markaa waxyaalaha fadaaisha islaamku leeyahay ayay saas yadaa ka dhigayaan oo islaamku ku xayaysiinayaan marka taasna waxa weeye markaa waa yani waxyaalaha dacfiga haleelaya ku dhacay darteed ayaa markaa sabab u ah oo haziima nafsiya ayaa ku dhacday dabadeedna markaasaa waxa weeye yani ay markaa ku kaliftay inay yidhahdaan jihaadu alab wax la yidhahdo ma qabo difaac buu islaamku qabaa yacni ummadahoo dhanna waxay isku waafaqsan yihiin wixii kusoo weerara in la iska difaaca inay bannaan tahay marka islaamku seef kuma faafin gaalada markaysagaa in lala dagaalamo o la hujuumana ma qabo yacni waxyaalo badan oo noocaasoo ay doonayaan shareecada markaysaga waxaa markaa inay ku daafacaan ha yeeshe markaysagaa qalad ay ku dhaceen oo waajibaadkii diiniga wax ka mida ay ku kaliftay inhisaamkaadu inhisaamkaas ama niyad jabkaasi inay markaa inkiraan marka calaa kulli xaal يعني جهادك